baxniintii cutubka afar iyo soddonaad markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi waxaad soo qortaa laba loox oo dhagax ah oo kuwii hore u eg oo waxaan looxyada ku qori doonaa erayadii ku qornaa looxyadii hore oo aad jebisay oo subaxda diyaar ahow oo buur siinay subaxda soo fuul oo halkaas buurta dusheeda ah iigu kaalay oo ninna yuusan kula soo fuulin oo buurta dhan yaan ninna lagu arkin oo ari iyo lo'toona yaanay buurta horteeda daaqin markaasuu qoray laba loox oo dhagax ah oo kuwii hore u eg kolkaasuu muuse aroor hore kacay oo buur siinay fuulay sidii rabbigu ku amray oo gacantana wuxuu ku qaaday laba loox oo dhagax ah markaasaa rabbigu daruurtii ku soo degay oo halkaas isla taagay oo wuxuu naadiyey magacii rabbiga kolkaasaa rabbigu hortiisa maray oo naadiyey isagoo leh waxaan ahay rabbiga rabbiga oo ah ilaah raxmad iyo roonaan badan oo cadho u gaabiyah oo naxariis iyo run badan oo kuman kun u naxariista oo xumaanta iyo xadgudubka iyo dembiga dhaafa laakiin aan si laba u caddayn in kan dembiga galay aanu eed lahayn oo xumaantii awowyaasha soo gaadhsiiya carruurtooda iyo carruurta carruurtooda tan iyo farcanka saddexaad iyo kan afraadba markaasaa muuse intuu dhaqsaday u sujuuday oo caabuday kolkaasuu wuxuu yidhi haddaba rabbiow haddii aad raalle iga tahay waan ku baryayaae rabbiow bal na dhex soco oo naga caafi xumaantayada iyo dembigayaga waayo dadkanu waa dad madax adag ee annaga dhaxal ahaan noo qaado markaasuu ku yidhi bal eeg axdi baan dhigayaa dadkaaga oo dhan hortiisa waxaan ku samayn doonaa cajaa'ibyo aan weligood lagu samayn dhulka oo dhan iyo quruunnaba oo dadka aad dhex joogto oo dhanba waxay arki doonaan shuqulka rabbiga waayo waxaan kugu samaynayaa waa wax cabsi badan waxaad dhowrtaa waxaan maanta kugu amrayo oo balogow hortaada waxaan ka eryayaa ree amor iyo ree kancaan iyo ree xeed iyo ree feris iyo ree xawe iyo ree yebuus haddaba iska jira oo axdi ha la dhiganina dadka deggan dalka aad u socotaan waaba intaasoo ay dabin ku noqoto dhexdiinna laakiinse waa inaad dumisaan meelahooda allabariga oo burburisaan tiirarkooda oo goysaan geedahooda asheeraah waayo idinku waa inaydnaan caabudin ilaah kale maxaa yeelay rabbiga magaciisu yahay masayr waa ilaah masayr ah waaba intaasoo aad axdi la dhigataan dadka dalkaas deggan oo ay ilaahyadooda raacaan sida naagininkeeda uga dhilowdo oo ay allabari u bixiyaan ilaahyadooda oo inta laydin yeedho aad allabarigiisa wax ka cuntaan oo waaba intaasoo aad gabdhahooda u guurisaa wiilashaada oo aad gabdhahooduna ilaahyadooda raacaan sida dhilooyin oo kale oo ay wiilashaadana u jiitaan inay raacaan ilaahyadooda waa inaanad samaysan ilaahyo shub ah waa inaad dhowrtaan iiddii kibista aan khamiirka lahayn oo toddoba maalmood waa inaad cuntaan kibis aan khamiir lahayn sidii aan kugu amray wakhtigii la yidhi ee bishii aabbiib ahayd maxaa yeelay bishii aabbiib ayaad masar ka soo baxday kulli intii maxal furta anigaa iska leh iyo kulli xoolahaaga intooda lab oo ah cunudyada dibida iyo wananka oo dhan oo dameerka cunadka ah waa inaad wanyar ku furataa oo haddaanad furanin dee waa inaad qoorta ka jebisaa oo dadkaaga cunudyadiisa oo dhan waa inaad furataa oo hortayda midna yuusan iman isagoo fara madhan lix maalmood waa inaad shaqaysaan laakiinse maalintii toddobaad waa inaad nasataan ha ahaatee xilliga beeraha la falo iyo xilliga beeraha la goostaba waa inaad maalinta toddobaad nasataan oo waa inaad dhowrtaan iidda toddobaadyada taasoo ah marka la goosto midhaha ugu horreeya ee sarreenka iyo iidda wax urursiga ah marka sannadda ugu dambaysa sannaddiiba saddex goor waa inay labkiinna oo dhammu ka hor yimaadaan rabbiga ilaaha ah ilaaha reer banu israa'iil waayo anigu qurumaan hortiinna ka eryi doonaa oo soohdimihiinnana waan ballaadhin doonaa oo ninnaba dalkiinna ma damci doono markii aad sannaddiiba saddex goor u baxdaan inaad rabbiga ilaahiinna ah ka hor tagtaan waa inaydnaan dhiigga allabarigayga la bixin kibis khamiir leh oo waa inaanan allabariga iidda kormaridda ilaa subaxda la gaadhsiin dhulkiinna midhaha ugu horreeya waa inaad inta hore guriga rabbiga ilaahiinna ah geysaan waa inaydnaan waxar caanaha hooyadiis ku karin markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi erayadan qor waayo waxaan idinla dhigtay adigii reer banu israa'iilba axdii erayadan waafaqsan oo halkaasuu rabbiga la joogay afartan habeen iyo afartan maalmood waxbana ma uu cunin biyana ma uu cabbin oo looxyadiina wuxuu ku qoray erayadii axdiga kuwaas oo ah tobanka qaynuun oo markii muuse buur siinaay ka soo degay isagoo labadii loox oo maragga gacanta ku sita intuu buurta ka soo degayey muuse ma uu ogayn inuu dubka wejigiisu la dhalaalayay hadalkii uu kula hadlay aawadiis oo markay haaruun iyo reer banu israa'iil oo dhamma muuse arkeen bal eeg dubka wejigiisu waa dhalaalayay wayna ka cabsadeen inay u dhowaadaan markaasaa muuse iyagii u yeedhay haaruun iyo tiliyayaashii shirka oo dhammuna way ku soo noqdeen muusena wuu la hadlay dabadeedna reer banu israa'iil oo dhammu waa u soo dhowaadeen markaasuu wuxuu iyagii ku amray kulli waxay rabbigu isagu ugu sheegay buurta siinaay oo markuu muuse dhammeeyey hadalkii uu kula hadlay ayuu indha shareertay laakiinse markii muuse rabbiga u galay oo uu ishortaagay inuu la hadlo ayuu indha shareertii iska fayday ilaa uu soo baxay kolkaasuu soo baxay oo wuxuu reer banu israa'iil u sheegay wixii lagu amray oo reer banu israa'iilna way arkeen muuse wejigiisii iyo inuu dubka wejigiisu dhalaalayay markaasaa muuse haddana indhashareertay ilaa uu gudaha u galay inuu la hadlo